الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته Een, waxaynu wax ka tilmaamaynay qisat اlmuluki fi اlqur'an ama boqorrada rabbi subxaanaه wa tacaala kitaabkiisa inoogaga warramay waxaynu caawa wax ka tilmaami doonaa boqorrada kuwoodii saalixiinta ahaa ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu kaga warramay boqorro saalixiina oo qaarkoodna nebiyayiin oo wax maamulay ummad hoggaamiyey siyaasad galay bulsho xukumay waxaa kaloo rabbi subxaanaه wa tacaala inooga warramaya markaa qaabkay waxu xukumeen nusuusta boqorradaa ku soo aroortay ee qur'aanka baynu isdul taagaynaa laakiin min baabi tadabbur ma fasirayno nusuusta qur-aanka laakiin waxaynu eegaynaa bal maxaa laga istimbaadi karaa maxaa inooga muuqan karaa waxaynu guud ahaan soo sheegnay siyaasadda dadka saalixiintii inay tahay faman itaqaa wa aslax waa duul rabbi ka cabsanaya subxaanahu wa tacaala noloshana camal saalix iyo wanaag ka wada boqorrada tan oo afar boqor ah saddex isjaba joogto iyo mid qisadiisu gaartay saddex boqor waa wakhtiga ay ku tilmaamaan alcusuur الdahabiya libani israa'iil ama alcasri الdahabi wakhtigii ugu fiicnaa ama wakhtigii ay ugu xoog badnaayeen reer banu israa'iil waa markii boqorkii taaluut lo odhan jiray uu hoggaanka u qabtay nebi daawuud ka dhaxlay nebi sulaymaan ka sii dhaxlay qisada kalena waa qisada dulqarnayn ee rabbi subxaanahu wa tacaala fii suurati اlkahf uu kaga warramayo markaynu eegno nebiyada tan ama boqorrada tan saalixiinta ahi waxaynu u fiirin doonaa bal wixii adawaadkii iyo siyaasaadkii ay adeegsadeen ee qur-aanku sheegay ee ay dunida wakhtigoodii ku saytareeyeen ama ay ku ahaayeen dowladihii ugu xooga badnaa ee dunida soo mara taarikhyahanada qaarkoodna waxay tilmaamaan laba ka midii inay yihiin dadkii dunidaba saytareeyey taarikhyahanada qaar baa waxay idhahdaan afar dowladood baa dunida saytareeyey laba ka midii waa saalixiin waa dulqarnayn iyo sulaymaan bay yidhaahdaan ayan kaanat ilaahi subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu inagu leeyay wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlard kama اstakhlafa aladiina min qablihim kuwa iimaanka iyo camalka suuban sameeyey dhulkan khilaafadiisa u dhiibayaa baa la leeyay subxaanaه wa tacaala sidii loogu dhiibay kuwii iyaga ka horreeyey kuwii innaga inaga horreeye loo dhiibay baynu eegaynaa bal wixii agtooda yaallay markay meesha tan hayeen waxaan rabaa markaa dhowr qodob inaan tilmaamo u tilmaami maayo siday u kala mudan yihiin ee siday igu kala hormuuqdeen unbaan u tilmaami qodobka koowaad aan tilmaamayna waxa weeyaan waxa ka muuqda qisaskaa dhammaantood markaad eegto mas'alat alcilm waaltaqniya waxaa ka muuqda umamka waaweyn ama duwalka xooggan ama dadka dunida hoggaamiya inaanay ku jirin ummad jaahili inaanu jahligu boos ku lahayn binaa'i alumam wa qiyaadati alcaalam ummadaha dhisiddeeda iyo hoggaaminta dunida inaanu boos ku lahayn sida daraaddeed baa waxaynu arki doonnaa qur-aanku oo in badan ka warramaya qolada tan cilmigii iyo taqniyada ay wateen alcilm waaltaqniya taqniyada waa technology cilmiga iyo technologyga maxaa u dhexeeya inta badan waxay dhahdaan cilmigu waa no wy bay yidhaahdaan technologyguna waa no how yacni cilmigu waxay yidhaahdaan waa faham uu la fahmo sababta waxa kane ay u dhacayaan technologyguna waa fahm la fahmo sababtan in la samayn kara ama waxaan in la samayn tusaale basiita norwayga gaadhiga haddaad taqaano injineerka gaadhiga yaqaano ee khabiirka ah wuxuu garanayaa gaadhiga iyo sidii u shaqeeyey marka haddaynu idhaahno gaadhi sharax wuxuu inoo sharxayaa taayiradu waxay qabtaan steerinku wuxuu qabto gerbogosku wuxuu qabto injinka iyo suu u shaqeeyo combestionka gaasiska iyo siday u dhacaan markay gaaskaas iyo dabku kulmaan waxa ka soo baxa enerjigu siduu soo baxo carbonka su isaga wuxuu inoo tilmaami doonaa gaadhiga kan technolojiga ka dambeeya inuu shaqeeyo markaa wuu sharxi karaa nohawga waxaa la yidhaahdaa sida gaadhiga loo sameeyo gaadhiga laftiisaba from zero inta laga soo bilaabo in la samayn karo ayaa nohow ah qasab maaha qofku inuu labadaba wada yaqaano laakiin waxaynu dareemi doonnaa nusuusta aynu akhrihi doonno inay labaduba ku badan yihiin waa qadiyada aada uga muuqata markaa maamulkii sulaymaan iyo daawuud iyo dulqarnayn iyo taaluutba aqoonta iyo cilmiga garashadiisuna waxaa kaloo u makaninayaa qofka macrifa alumuur asiyaasiya ama hoggaaminta ku saabsisan arrimaha siyaasiga ee bulshadu ay leedahay walidalik baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wax badan oo masaladaa ka mida uu ku tilmaamayaa waxayna kaga filan waadhi ibnulqayim aljawsi ayaa wuxuu ka soo naqlinaya ibnu caqiil alxambali qadiyati siyaasaba inay tahay wixii ficila ee dadka silaaxa u dhoweeya walow yaanu sifaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyiguna kusoo degina yacni inay mansuuso tahay shardi maaha ee waa inaanay waxaa mansuuskaa ka hor imanayn baa shardi ah ilaahay subxaanaه wa tacaala nebi daawuud iyo sulaymaan markuu ka warramayo wuxuu leeyay walaqad aataynaa daawuuda wasulaymaana cilma wqala alxamdu lilahi aladi fadalana cala kaiiri min cibaadihi اlmu'miniin rabbi wuxuu leeyahy waxaanu siinay daawuud iyo sulaymaanba cilmi cilmiga waa la tankiiriyey cilman ayaanu siinay waxay yidhaahdaan culammadu meeshani waxay ahayd mowducu imtinaan meeluu alle ku gallad sheeganayo wixii uu nimcooyin siiyey nebi sulaymaan iyo nebi daawuud waxay yidhahdeen halkii boqortinimada laga tilmaami lahaa waxa laga horraysiiyey aqoontiiyo cilmiga la siiyey inay ka mudan yihiin boqortooyadii waaweynayd ee la siiyey walidaalik baa ilaahay subxaanah wa tacaala markuu gallad sheeganayay wuxuu horraysiiyey bay leeyihin in labadoodaba la siiyey cilmi iyana waxay leeyihiin wa qaala alxamdu lilahi aladi fadalana cala kaiiri min cibaadihi اlmu'miniin nebi sulaymaan waxaa rabbi subxaanaه wa tacaala uu ka warramayaa isagoo dadka u sheegaya wixii la siiyey wuxuu u horaysiinayaa masaa'il adiga agtaada laga yaabo inay ku fududahay ya ayuha الnaas cullimnaa manطiqa طayr wauutinaa min kuli shay wax walba in la siiyey buu tilmaamaya boqortooyo ay u baahan tahay qablaha wuxuu sheegay bay leeyihin cullimnaa mantiqa tayr waxaana la baray afka shimbirta shimbiraha wada hadlaya ayaan afkooda fahmi karnaa buu leeyihi inuu afkaa shimbirta fahmaa waa masaladii sababtay baynu leenahay in boqortooyo dhan ay diinta soo gasho reer saba islaamnimadoodii waxaa sababay shimbir la afgartay warkii uu siday iyo wixii uu sheegayay waxa uu qur-aanku tilmaamayaa nebiyullaahi sulaymaan oo qudhaanjo warkeeda dhegaystay oo ku qoslay yacnii inuu afkaana garanayaa ka muuqata qudhaanjo le yaa ayuha nnamlu idkhuluu masaakinakum laa yaxtimanakum sulaymaanu wa junuudu waxa uu qur-aanku tilmaamayaa nebi sulaymaan iyo boqortooyadiisa inay agtooda taallay wax badan oo noohawa iyaduna taqniyo ah technology ah nebi sulaymaan wuxuu damcay in la keeno carshigii gabadha balqis ay culammadu ku sheegaan qur-aanku se ma tilmaamine magaceeda ma sheegine wuxuunbuu sheegay melikatu saba inay ahayd gabadhii saba haysatay carshigeedii in la keeno rabbi subxaanه wa tacaala wuxuu leeyay waqaala aladii cindahu cilmu min alkitaabi ana aatiik waxa uu yidhi kii agtiisa cilmiga kitaabku yaalay ana aatiika qabla an yartada ilayka طarfuk waxaan kuu keenayaa intaanay ishaadu ilbidhiqsi wax ka yar wax sifo oo ninkan laga bixiyey ma jinbaa ma insiba muxuu yahay lama sheegin laakiin waxaa astaan iyo calaamad looga dhigay aqoonyahan inuu ahaa magaciisa laynama sheegin inuu jin yahay inuu insi yahay waxba qur-aanku kama sheegin kii ho ka horreeye yidhi waxtaan ku keenaya gelinka hore intaad shaqada fadhidaan keenaya kaas baa la sheegoo la yidhi cifriitun min aljin amaa kan ilaahay wuxuu ku sifeeyo qudha cindahu cilmun min alkitaab inuu aqoon watay baa alla subxaanahu wa tacaala ku sifeeyey aqoonta tani waxay sheegaysaa in carshiga balqiis inta laga qaado saba la geeyo filistiin saba iyo filistiin waa xawaale alfa mail wax isu jira meelaha weeyaan technologyga maanta dunida yaalla ma gaadhin ma jiro technology maanta dunida yaalla oo carshi yaalla balqiis intuu qaado carshi yaalla saba intuu qaado geyn kara filistiin ku geyn kara ilbidhiqsi ma jiro malaa dee un technologygu iminka wuu dheeraynaya hadduu sii horu maro oo awooda la helo in qalabka iyo materialka daaqa inta loo bedelo aase signal loo diro sidan telefoonka oo kale aase signal loo diro oo xaggoona aalad resiif garanaysa inta la dhigo oo la qabto kadibna dib loo amaamudo hadday dhacayso oo within a second ah ayuunbaa malaa technologyga dunidu maanta gaadhi kari lahaa taasunbaa milliseconds ku tegi karta xagga kale laakiin ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu tilmaamayaa uun dowladnimadii nebi sulaymaan aqoon inay wadatay nebi sulaymaan inuu cilmi lahaa waxay kaloo tilmaamaysaa dowladnimadiisa aqoontii dhex taallay inay ka mid ahayd in carshu balqiis inta la qaado laga qaado saba oo la geyn karo falastiin lagu geyn karana maxay ilbidhiqsi in lagu geyn karo waxa uu qur-aanku ka warramayaa nebiyullaahi sulaymaan aqoontii ag taalla inay ka mid ahayd gabadhii markii ay timi meel baa guri farsamo lagu sameeyey baa la yidhi soo gal farsamada loo sameeyey waxay ahayd farsamo sarxun mumarad dhismo dhalo laga dhigay ama quraarad quraaradaasi ay tahay maxay mumarad amrad yacni mid siibanaysa sibibixa oona waxba laga dareemi karin waxay dhahay culimmadu isla markaana biyaha ka hooseeya la arkayo oo qofka maraya uu moodayo technologygaasi inuu biyo dhex marayo waxa ka sarreeya ma arki karo laakiin wuxuu arkayaa uun inuu biyo dhex mari karo waxay yidhahdaan gabadhu markii la yidhi halkan mar dee meel biyo marayaanbay u aragto way ka faydatay bay yidhaahdaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka warramayaa iyadoo lagu leeyay gabadha qiila laha adkhuli sarx falamaa ra'athu xasibatu luja wa kashafat can saaqayha qaala innahu sarxun mumarad waxaa la yidhi waa sarxi waa dhismo mumarad ah oo min qawaariira ka samaysan qaruurad ah waxay tilmaamaysaa inay technology tay noo haw xad qofku aanu arki karin waxa meesha ku samaysan technology aba yaalay waxa uu nebi sulaymaan leeyahy wa uutiina alcilma min qabliha wa kunaa muslimiin waxa qur-aanku uu ka warramaya daawuud iyo sulaymaan ilaahi subxaanaه wa tacaala daawuud wuxuu tilmaamaya waalanna lahu اlxadiid technologiguu daawuud yaqaanay waxaa ka mid ah in loo jelciyey xadiidka an icmal saabiqaatin waqadir fi sard wacmaluu saalixa inii bima tacmaluuna basiir xadiidka in loo jilciyey oo uu farsamayn karo oo uu ka samayn karo saabiqaat ay duruucin saabiqaat waxay dhahdaan mufasiriintu daawuud baa u horreeyay cid samaysa hubkan laga gashado waxa soo dhaca ama warmaha ama mid toorayda ama seefta laga gashado ee laakiin aan isku ooline flexibilityga leh yacni waxay dhahdaan wakhtigii hore waxa la qaadan jiray wuxuu ahaa bir isku sii daysan inaad qaato qofka dagaalyahankiima dhaqdhaqaaqiisaa yaraanaya laakiin birta haddii xalaqaad laga dhigo haddii laga dhigo sida silsiladoo kale xalaqaad isgelaya oo yaryar oo aanu waranna mari karin wax kalena mari karin flexibilityna way yeelanaysaa qofka dhaqdhaqaaqiisii ma joogsanayo ila wixii uu waxa silsilada roysa sudhsudhan marka waxaa dhacaysa inuu qofku dhaqdhaqaaqi karo dagaalami karo isla markaana uu ka gaashaaman yahay wixii kale ee bullet proof ay u tahay ka celinaysa wixii kaleo dhan nebiyullaahi daawuud wuxuu samaynayay baa la yidhi saabiqaat oo la yidhi waqadir fi sard xalaqan yarre ay ka kooban tahay uu jaangoynayey ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wacallamnaahu sancata labuusin lakum lituxsinakum min ba'sikum fahal antum shaakiruun waxaa la baray baa la yidhi sancata labuusin lakum hul la xidho oo dagaalkaas iyo waxaasoo dhan laga xidho oo idinka ilaalinaysa ba'sigiinna iyo dhibtiinna cumuuman waxaa la ogaya maanta xadiidku technologigan aynu maanta dunida sheeganaynaa markii farsamada xadiidka la gartay sida loo soo saaro iyo sida noociyadkiisa kala gedisan loo sameeyo oo qura buu technologigu horumaray intaan farsamadaa la garanin dunida kuma olin guri lix dabaq kadha ka badani shan dabaq wixii ka badana dhagaxee laysa saara wuu dumayaa dabaqaadkan dhaadheer iyo waxaana aragteen iyo isminkan iyo waxaan laysku shubay waa markii la soo saaray birtu in lagu dhisi karo guryaha kan iyo waxa kan waa markii la helay farsamada ah nineteenth century in biraha nooc gaara loo samayn karo ayay bilaabmeen guryahan dhaadheer iyo waxaan oo dhami qabla dalik ma jirin walidalik ma waxaad moodaa xadiidka qur-aanku inuu si gaara u tilmaamay laqad arsalna rusulana bilbayinaati waanzalna macahum alkitaaba walmiizaana liyaquuma annaasu bilqasd waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiid wamanaficu linnaas baa ilahay yidhi xadiidkana waa idiin soo rognay baa ilaahay yidhi isagoo ku jiro ba's shadiid iyo manaafic linnaas waxay idhahdaan xadiidka xooggiisa iyo mataanadiisa iyo pressurka adkaysaga uu daqdiga u adkaysanayo iyo kahaafadiisa weyn oo macaadinta uu yahay shayga ugu density badan ayaa waxay markii farsamadiisa la bartay baa waxay fudaydisay fija baa sanaacaadkan industrialkee waaweyni dunida markaasumuu ka bilaabmay china markay ku guulaysatay inay xadiid samaysataabay horumarkan bilowday china xadiidadeedii ugu horreeyey mawtistan wakhtigiisii la sameeyey markay warshadda ka soo baxday ayuu sida qalinka kala jabay farsamada lama garanaynin laakiin waxay wadaanba technologyga markay heleen ayay soo saareen inay maanta dunida dadka hogaamin kara ka mid noqdaan idan ilaahay subxaanah wa tacaala markuu taaluud ka warramayey oo reer banu israa'iil boqorkaas loo doortay ah iyagoo reer banu israa'iil marka kan dhulkiina laga qaaday carruurtiina laga qabsaday oo la gumaystay oo ay cidlo joogaan ayay nebigoodii la hadleenoo waxay yidhaahdeen boqor noo door dabeetana ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahy wa qaala lahum nabiyuhum ina allaha qad bacata lakum taaluuta malika qaluu anaa yakunu lahu اlmulk calayna wanaxnu axaqu biاlmulki minhu walam yuta sacatan min almaal boqo nebigoodii wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu idin doortay taaluut inuu idin hogaamiyo iyana waxay yidhaahdeen oo xoolaba male taaluut xagguu naga hogaaminaya iyaga maqaayiistoodu waxay ahayd nin maalqabeena ama xoolo haysta ama waxaasi inuu noqdo duqa dadka hogaamin kara nebigii wuxuu ku leeyay qaala ina allaha اstafaahu calaykum wzaadahu bastaة fi اlcilmi wاljism wallahu yu'tii mulkahu man yashaء wallahu waasicun calim ugu horrayn ilaahay baa idiin doortay buu leeyay markaad tidhaahdeen noloo dooro saani lamr waxaa la yidhi ninka kani wuxuu haystaa aqoon badan iyo xoog badan jir ahaanna waa qof dhisan oo mowqofkani mowqof boqor dagaalyahan oo dagaalamo dadka hogaamiyaa la rabay nebi daawudna askartiisiibuu ka tirsanaa markaa waxa uu qur-aanku ku sifeeye lagu doortay waxa weeyaan ikhtiyaarku uu ugu dhacay inuu ummadda hogaamiyo waa inuu yahay basta fi lcilm waxa uu qur-aanku in badan markaasi ka warramaya markaynu eegno dulqarnayn waxa uu qur-aanku ka warramaya isagana masaa'ilkan masaa'il la mid ah oo ah in asbaabtii la siiyey uu wax ku qabsanayay inaa makannaa lahu fi lard waataynaahu min kulli shayin sababa faatbaca sababa asbaabtan la siiyey waxaa ka mid ah alcilm waayo qur-aanku wuxuu inooga warramayaa farsamo yaqaan heer sare ah inuu ahaa dowladda ninka kani waa markii uu tegey meeshii yaajuujiya maajuujiya kuwaasi joogeen qoladii uu tegay aan af badanba garanaynin wixii koowaad ay ka codsadeen waxay ahayd waxaad noo samaysaa sad teed na nalagaga xidho yaajuuj iyo maajuuj iyo waxaan oo dhammi dagaalka iyo dulmiga aynagu hayaan qur-aanku wuxuu ka warramayaa teedkaasi sidii uu u sameeyey wuxuu sheegay aatuunii zubura alxadiid xadiidka qitaciisa gobollo bira ii keena buu leeyahy dabeetana birihii baa la ysa saar saaray ilaa iyo labada buurood ay dhexdoodii buuxiyeen kadibna dab baa lagu shiday waa la dhalaaliyey kadibna qir ama nuxaas baa lagu shubay dabeetana wuxuu noqday shay bay yidhaahdaan qoladan technologigu laba shay wada leh xagga mataanada wuu adkaaday birta marka la rabo in la adkeeyo material kale ayaa lagu adkeeyaa waa ka mid tani markaa xagga marka laga eega bay leeyna adayga xadiid nuxaas lagu dhalaaliyey wuxuu u badan yahay inaan la daloolin karin dhan labaad marka la eega bay leeyihin birtan kulaylkaa la gaadhsiiye bahalkan lagu shubay wuxuu samaynayaa inuu amlas noqdo meelaan la kori karin idan technology buu isticmaalay bay leeyihin labada midna aanu ka suurtagal ahayn in la dalooliyo na aanay suurtagal ahayn in la fuulaana oo meelo yarnaama inta la xorxordado dabeetana la fuuli karaan aanay suurtagal ahayn qur-aanku wuxuu markaa inoo tilmaamayaa dulqarnayn oo boqorka afraad aynu ka warramaynaa isagana inuu ahaa saaxib alcilm wataqniya dowladdiisa inay agtiisa taallay aqoon iyo cilmi inuu yaallay idan aqoonta iyo cilmigu waxay shardi u yihiin baynu leenahay dowlad kasta oo xooggan boqor kasta ama madax kasta oo rabta ummad xooggan inay hoggaamisaa waa inay noqotaa ummad aqoontuu agtooda taallo nebi sulaymaan ilaahay wuxuu tilmaamay walisuleymaan ariixa quduwuhaa shahr wa rawaaxuhaa shahr wa asalnaa lahu cayna alqatr in loo dhalaaliyey nuxaasta waxaa kaloo la sheegayaa inuu loo samaynayay maxaariib iyo tamaathiil iyo jifaanin kaljawaab iyo quduur raasiyaat waxaan oo dhamme waa qalab technology u baahan idan markaynu akhrino qisaska boqortooyooyinkaasi waxaynu ka arkaynaa waxa weeyaan inay dowladahaasi aqooni agtooda taallay technologyna uu agtooda yaallay ay ka mid ahaayeen markaa labadani baynu leenahay waxyaabihii ay cadowgoodna kaga guulaysteen dunida ay ku saytareeyeen sida ogeed ba qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa sideedaba dunida tan cidda rabta inay maamusho ama khalif ka noqotaa cilmigu inuu shardi u yahay walidalik baa ilaahay subxaana wa tacaala aadam markii uu abuuray shartu alkhilaafa waxa laga dhigay bay culammadu yidhahdaan masalat alcilmi iyagoo malaa'igtu ay sheegtay aadan inaanu aragtidooda mala u cuntamayno in khilaafadan la siiyo iyaguna sheegtay inay tasbiixda iyo taxmiidda iyo taqdiista aada u badinayaan laakiin aadam waxaa la siiyey inii jaacilun fi lardi khaliifa qaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak ilahay wuxuu yidhi qaala inii aclamu maa laa taclamuun wacallama aadama alasma'a kullaha aadam waxaa la baray baa la yidhi magacyada dhammaantood usuuli luga waxay ka bilaabantaa bay dhahdaan magacyada masaadirta iyo asmaaday ka bilaabantaa waxaa aqoona bay yidhaahdaan musطalaxaadka in la garto aqoontu halkaasay ka bilaabantaa bay yidhaahdaan aadam ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu tilmaamayaa inuu siiyey alasmaa kullaha ay ahaydna wixii lagaga fadilay malaa'igtii markaasi iyagu sheegtay altasbiix wاtaxmiid wataqdiis inay iyagu la imanayaan sheegtay dabeetana markii loo soo bandhigay malaa'igtee la yidhi arrimaha kan magacyadooda sheega waa garan waayeen nebi aadamna waa gartay ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala miyaanan idin odhan innii aclamu maa laa taclamuun waxaydan garanayn baan ogayso laydinma odhanin bale nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladii ugu dambaysay ilaahay u soo dhiibay oo loogu talagalay inay noqoto ta ugu dambaysaee dunida tan hoggaamisa iyadoo nebiga ilaahay uu ka dhex doortay calayhi salaatu wasalaam bii-o ummiya waxna qorin waxna akhrinin aqooni aanay oolin dhul saxaara a degan ayaa haddana waxyigii ugu horreeye ku soo dega ilaahay wuxuu ka bilaabay mas'alada qiraa'ada iyo qalimka iyo cilmiga awal waxy nebi maxamed ku soo dega calayhi salaatu wasalaam iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladi callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam masalat alcilmi walqalami walqiraa'a ayaa aayaadkii ugu horreeya nebi maxamed ku soo degay calayhi salaatu wasalaam ay ka warramayaan iyadoo qofka caadiga haddii si caadiya loo fakaraya rabbi mustaqbalka arki karaiyo noloshu waxay tahay baa soo dejiyey laakiin qofka caadiga ah ee ku nool mantiqaduu nebi maxamed ku noolaa calayhi salaatu wasalaam ee bii'adaa jooga bi aan cilmiba qiimo ka lahayn cid waxa qortaa ay tirsan tahay qalinku wax mudnaanshiyale aanu ahayn ayaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay waxyigii loogu bilaabay inuu ka noqdo qur-aanadii ugu horreeye soo dega nuuniya baa ka mid ahaa nuun waalqalam wamaa yasturuun rabbi subxaana wa tacaala weynaynayo idan waxaynu leenahay ayamaa dawla gaal iyo muslimkaay doonaysaba ha noqotee rabta inay dunida tan hoggaamiso ama wax ka noqoto ama magac iyo muumuus yeelato ama jiritaan isku fillaanshiya ay yeelato waa inay noqotaa daatu cilmin ummad ama dawlad aqoon leh ayuunbaa jiri karta dunida maanta la joogo taariikhda qur-aanku dadkii duwalka waaweyn noqda ee muslimiintaana waxaa astaan looga dhigay inay ahaayeen duwal cilmi iyo technolojiba agtooda yaallo sidaa awgeed baa waxaanu leenahay cilmigu waa sharطu اlistikhlaaf waana shaygaas sida weyn uga muuqda aynu ka arkayno boqortooyadii sulaymaan iyo daawuud iyo dulqarnayn iyo taaluut intaba gaar ahaan aqoonta ku saabsan technolojiyada taarikhda muslimiintuna masalada way ka markhaati kacaysaa anin yar nusuusta qur-aankaa taarikhda dib ugaga noqdo dhaafo muslimiintu wakhtiga ay aqoonta dunida hogaaminayeen ayay dunidana hogaaminayeen kun sannadood baa muslimku dunida hogaaminayay markaynu leenahay waxay hogaaminayeenoo ku hogaaminayeen aqoon laba saddex qadiyadood oo kooban baan idin tilmaamaya nimanka taariikhda cilmiga ka warrama taarikhda synska synis history nin ka mida waa glisby la yidhaahdo ayaa wuxuu rikoodh garaya ama uu qoraya boqol iyo soddon magac oo medievial periodkii ama qarnigii quruunul wusta wakhtiga loo yaqaano qarniyadii dhexee dunida boqol iyo soddonkii saynis yahan ee dunida ugu raadaynta badnaa ee aqoonta wax ka bedelay boqol iyo soddonkaa saynis yahan iyay ahaayeen maad umalaynaysaa uu taariikhda ka qoraya wuxuu leeyahy boqol iyo labaatan ka midii dunida muslimkay ka yimaadeen afarna reer yurub bay ahaayeen lixna dunida kale bay ahaayeen waa boqol iyo soddonkii aqoon-yahan ee dunida wax ka bedelay medievial periodki ee syniska wax ku kordhiyey boqol iyo soddonkaasi muslimiintu waxay ku lahaayeen boqol iyo labaatan dunida kaleo dhan oo laysu geeyeyna toban qof bay lahayd taarikhyahanka qoraya waa taarikhyahan reer galbeeda waa glisby ninka la yidhaahdo haddaynu glisby bas kaga tagno taariikhda syniska dunida maanta ninka ugu weyn ee wax ka qoray laba yaqaano waa george sarton encycolobidiya shan majalladooda buu leeyahy oo uu kaga warramayo ayi mas'ala cilmiya dunida ku soo biirtay ee wakhtigan dambe ee la yaqaano taariikhdeedii waa markaa waxay idhahdaan waa sheekha kursiga taariikhda cilmiga isaga loogu noqdo wuxuu leeyahay encycolobidiya shan majalladooda wuxuu kaloo leeyahay af carabiga mid laba majalladood oo koobanna wuu leeyahy taariikhda cilmiga markuu qaybqaybinayo qarnigii toddobaad qaybtiisii dambe qarnigii siddeedaad qaybtiisii hore qarnigii sagaa siddeedaad qaybtiisii dambe qarnigii sagaalaad qaybtiisii hore qarnigii sagaalaad qaybtiisii dambe qarni kasta laba qaybood buu qaybinayaa dabeetana wuxuu cinwaan uga dhigayaa nusqarni kasta aqoon-yahankii dunida ugu caansanaa markaasi ee la odhan karo aqoonta nusqarnigaa ninkan baa hogaaminayo u mudnaa ayuu uga dhigayaa cinwaan casru fulaan buu leeyahy markaa casrigii hebel wa-ayo qarnigii toddobaad qaybtiisa dambe jaabir ibnu xayaan buu odhanayaa casru jaabir ibnu xayaan buu ku tilmaamaya sensharigaas haafy senshari haafy sensharigii ku xigay wuxuu odhanayaa casru alkhawarzimiy moxamed alkhawarzimi nus qarniga ku xiga wuxuu odhanayaa casru raaziy imaam araazi ayuu uga dhigayaa casriga nusqarniga ku xiga casru lmascuudiyi buu leeyahy nusqarniga ku xiga abulwafa alburzajaniy casriga ku xiga wuxuu odhanayaa waa casru lbayruniy casriga ku xiga wuxuu leeyahy waa casru lkhiyaam waa camr alkhiyaam ninkii la odhan jiray casriga ku xiga ibnu zahr alandalusi casriga ku xiga ibnu rushd markuu qarniga saddex-iyo tobnaad soo gaadho ayuu odhanayaa casri tarjama min alcarabiya ila alingiliiziya ila alurubiya casriga saddex-iyo tobnaad markuu soo gaadho ayuu wuxuu u bixinayaa inuu yahay wakhtigii tarjamada bilaabantay ee xagga kan u bilaabantay yacni maxaan u tilmaamayaa masalada tan markay muslimiintu aqoonta hogaaminayeen duniday hogaaminayeen markaanay aqoonta hogaaminaynna dunida halka ugu dambaysay ku yaalin aan maantana idin tusiyo maalan laba masalo quraan idin tilmaamaya nobel briceka scienceska lagu qaato waxay soo saareen nineteen zero one ilaa two thousand eight waa boqol iyo toddoba sannadood meelaha soo maaha laga bilaabo nineteen zero one ilaa iyo laga soo gaadhayo two thousand eight wixii nobel brice la qaatay cilmi ahaa maalan yahuuddu oo marka populationka dunida loo eego zero point two bay ka yihiin percent waa shan iyo toban milyan yuhuudda dunida ku nool oo dhammi meel kastaba ha joogo isu wada geey waa zero point two bay leeyihiin percent tira ahaan boqolkiiba hal wax ka yar bale boqolkiiba nus wax ka yar dadka dunida ku nool ayaa yahuudiya haddana boqol iyo afartan nobel brice bay qaateen oo sainis ah wixii nobel brice la qaatay oo dhan boqolkiiba shan iyo labaatan bay qaateen qarriga aynu sheegayno o dhan muslimiintu imisay qaadato muslimiintu tira ahaan afartii qofee dunida marayaba midbaa iyagaa waa twenty five percent waa one point five bilyan wax ka badan waxay qaateen zero point two percent wixii nobel brice la qaatay halla may qaadan laba qof baa ka qaatay bay idhaahdeen nasiib darro labadiina mid baa qaadiyaani noqday oo ay tidhi bakistan muslim ma aha xabad baa usoo hadhay labaa qaatay labadiina mid baa qaadiyaani ka noqday dabeetana hal xaba ayaa qaatay taasi waxa ay tilmaami kartaa aqoontu halkay dunida ka marayso iyo umamka aqoonta mudnaanta siiyey meeshay dunida ka taagan yihin yuhuudi inay halkan iska taagan tahay bilaash kuma imanin bilaash kuma imanin walidaalika haddaynu mar labaad miqyaas labaad tilmaamno shangahay university oo jina ah ayaa waxay soo saartaa sanadkiiba ama wakhtigiiba waxay soo saaraan liis jaamacaadka dunidu iyo siday u kala sarreeyaana dabeetana afarta boqol ee jaamaca liiskaasi micyaar cilmiya lagu kala saaraa oo ku saabsiisan jaamacadda iyo culammadeeda buxuustay soo qadintay intay nobel brice qaadatay aqoon-yahanaday soo saartay yacnii mu'ashara waxa cilmiyo lagu kala reebo oo ay dejiyeen baa lagu eegayaa jaamacad kastoo rido dunida ku taalla afarta boqol ee jaamacadood ee dunida ugu horeeya midina muslima leh afarta boqol ee jaamacadood ee ugu horreeyey liiskoodii koowaad jaamacadda boqol afar boqol iyo sagaalaad baa mid turkiga ku taallaa soo gashay liiskii sanadka ku xigay jaamacadda afar boqol iyo toddobaad baa xabad masriyi soo gashay afarta boqolee ugu horeeyaba caalamulislaam oo dhan isku dar carabiya cajamtiiba afarta boqolee jaamacadoodee dunida ugu horeeya habay yaraatay mid ay leeyihiin kuma jirto maxay taasi tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa qiimaha cilmiga ay halka uu ka joogo halka haddaad taariikhda dib ugu noqoto ay leeyihiin qarnigii toddobaad ilaa lix iyo tobnaad laga laga eego standardka jaamacadeed ee dunida ugu sarreeya dhammaantood waxay ku yaaleen bay leeyihiin caalamulislaami waa qurtuba qaahira baqhdaad kuwaasaa ahaa bay leeyihin standardka jaamiciga ee dunida ee la yaqaanee ugu sarreeyey kuwaasay ahaayeen dhan kale haddaan masale yaroo fudud ka tilmaamo bara'aat اlاkhtiraac bara'at اlاkhtiraac soo ma taqaaniin invention bateenka qofka dunida wax soo saara ee aqoonta wax ku soo kordhiya inuu aqoontan isagu soo kordhiyo dunida cid kale ugu horraysa aanay jirin meel baa jirta laga rajistar gareeyo si aad u yeelato adigu iyadoo productionkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo waxa ka dambeeyaba aad shayga aad soo saartay aad u yeelato shay cusub oo weyn waad soo saari kartaa wax jirayna wax yar baad ka beddeli kartaa ee wax ku kordhiya maraykanku waxa u register garaysan bay yidhaahdaan afar boqol iyo toban kun siddeed boqol iyo toddobaatan bara'atu ikhtiraacbaa u register garaysan waddanka ku xiga waa jabaan waxa u register garaysan boqol iyo sagaashan kun halkii afar boqol iyo toban kun kani ahaa boqol iyo sagaashan kun sagaal boqol iyo laba iyo siddeetan kadibna faransiis maxaa la yidhaahdaa ingiriisi sidaas that means maanta dunidu siday u kala dhaqaalo sarraysa waxay u qoran tahay bara'aatul ikhtiraacay soo saareen in badanoo ka midii siday u kala horrayso bulshadu iyo wax soo saarkeeda cilmiyeed siday u kala horreeyaan walidalik waxaynu leenahay xoogga dhabta ahi waxyaabaha aadka u cajiiba waxaa ka mid a haddaynu qaab kale u dhigno taa maalan masaladaasi bara'atu اlاkhtiraaca shantii kun ee kasta ee israa'iiliya hal qof baa bara'atu ikhtirac u register garaysantay admins shan kun oo qof oo kastoo israa'iiliya qof baa aqoonta dunida wax ku kordhiyey oo wuxuu register garaysan yihi halka maraykanku tiro isaguu tiro badan yihi lix kun iyo toddoba boqoloo qof oo kastaba hal qof baa wax soo kordhiyey halka jabaan lix kun iyo saddex boqoloo qof oo kastaba halba wax soo kordhiyey ma taqaanaa innaga masaarida sagaal boqol oo kun oo qof oo kastaba midh baa wax keenay waa halkay israa'il ka tahay shantii kunee qof ee kastaba qof baa wax soo kordhiyey masaaridoo dalalka inugu xooga badan ee aqoon-yahan inoo ah waxaa la leeyahay wax milyanku dhodhow qofbaba waxa keensaday maxay qof baa bara'atu ikhtirac keenay taasi waxa ay tilmaamaysaa dunidu maanta siday ama u kala dhaqaalo badan tahay ama u kala xoog badan tahay macnaheedu waxa weeyaan siday u kala cilmi badan tahay idan wax fudud maaha qur-aanku marka uu tilmaamayo ambiyadii ama boqorradii muslimiinta ee dunida ugu xooga badnaa in nusuustaasi ay in badan ka warranto masalat alcilmi markaa nebi daawuud laga warramayo in farsamo miyaa technology kale meelo badan oo technology lagaga warramayo kaga badan daa'uud iyo sulaymaan miyaa ku aragteen qur-aanka waa maya daawuud iyo sulaymaan iyo dulqarnayn iyo kuwaasaa ugu badan qur-aanku masaa'il technology uu ka warramay ama masaa'il cilmiya uu ka warramay waxay tilmaamaysaa markaasi oo shaahid u tahay meli kastoo saalix oo rabo dunida inuu wax ka noqdaa waxay ku xidhan tahay halka uu aqoon ka joogo afarta boqol ee jaamacadood aan tilmaamaya maalan toddoba jaamacadood oo israa'iilaa markaska labiyo tobnaad ku jira israa'iil marka loo eego markaska labiyo tobnaad bay kaga jirtaa halka afarta boqol aan midnaba muslimka ku lahayn iyaguna almarkas athaani cashar marka duwalka la eega bay kaga jiraan taa macnaheedu waxay tilmaamaysaa aqoontu inay tahay shay weyn oo tilmaamaya ummad kasta intay horu martay ama ay dunida dhaqaale iyo cilmi iyo dadnimoba ka horu martay laakiin muluugtaasi waxay caan ku yino kale waxa weeyaan ee ka mid ah su-aal weyn baa jirtoo tilmaamaysa cilmigu waa quwa layskuma hayo laakiin quwadu waa sidaad u adeegsato ma waxaad u adeegsanaysaa liidlaali innaasi aw litaxriirihim dadka inaad ku gumaysato mise inaad ku horayso ma waxaad u adeegsanaysaa quwadaada liakhdi harawaati albashariya bini aadamka xoolihiisa inaad ku boobto am liiscaadihim mise inaad bini aadamka wax ku kordhiso waxa ay u badan tahay yacni aqoontu waa xoog horta inay xoog tahay maxaa tilmaamaya mas'ala basiida laga tusinaya betroolka shidaalka sooma taqaaniin xaggee laga keenaa betroolka ugu badan dunida xaguu ka baxaa caalam alislaami betroolku dhowr kilomitir baa dhulka hoose loo qodaa hal laba saddex kilomitir ayaa dhulka hoostiisa la qodaa dhowr kilomitir oo dhulka hoostiisa waxay kala soo baxeen ayay maanta dunida ku maamulaan yacni waxaa laga yaabaa chemicaliska maanta dunida la isticmaalay ama dawooyinka la isticmaala waxaa boqolkiiba sagaashan in ka badan waa by productska betroolka bay yidhahdaan waa betroolka waxa ka soo hadha waxaa la tilmaamaa plastiga dunida yaalla waxaana arkaysaan microfon dhe combyuter dhe t v dhe maxaan ku idhaahdayey waxaasoo dhan isku wada dar xafiiska waxa la dhigoo dhan waxoo dhami waa plasticskaas ka soo hadha byproductska ka soo hadha shidaal ka soo hadha kama warramayo shidaalka gabadhadu ku socotayo waxaasay dadku ka fekeraan markay shidaal maqlaan laakiin byproductka ay ka soo saareen baa wuxuu ka badan yahay waxa kale oo dhan idan aqoontoodii baa waxay keentay dhulkoodii ka kaalaya inagu kuwii ilaahay inugu beeray saddex kilomitir inta hoos loo galo waxa ku jira inta lagala soo baxo dunida waxa lagu isticmaalaya oo dham inuu noqdaan cagaheenna wixii hoos yaallay inana inaynu ka qaawanna laga yaabaa ka qaawanay taa macnaheed waxa weeyaan aqoontu ayaa xooga walidalik baa qur-aanku si xoogan wuxuu tilmaamayaa boqorradii islaamiga dunida maamulay inay aqoon iyo cilmiyo technology ku wadeen masalada labaad aan tilmaamayna waxa weeyaan aqoontu waa sida loo adeegsado boqorrada qur-aanku uu ka warramay aqoonta iyo cilmiga iyo technolojigii waxay u adeegsadeen liislaaxi albashariya bini aadamka in lagu hagaajiyo haddii aanay kuwa ahayn waxay ka mid noqon lahayn kuwa ilaahay qur-aanka ku leeyahy ina almuluuka ida dakhaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha adilla wakadalika yafcaluun ayamaa boqor xoogga helay iyo technolojiga iyo cilmiga asaan cadaaladda iyo tawxiidka iyo iimaanka iyo tawaaduc iyo aakhira iyo kan rumaynini wa ina almuluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha dunida maanta ayaa fasahaadiyey kuwa ugu xooga badan low waxaa maanta dunida dagaal ka socda waxa dad la laynayo waxaa qarniganba wixii dhintay qarnigii hore wixii dhintay dagaalkii koowaadee dunida kii labaad waxa dunida dad leedoo dhan kuwa xoogga laa leeyey kuwa ugu cilmi badan le weeyaan kuwa ugu cilmi iyo technology iyo aqoon badan waayo waa haddii la waayo cilmiga aanu la soconin ethics akhlaaq haddaanay la soconin wa ina almuluuka ida dakhaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha adilla ama qur-aanku muluugtii islaamiga uu ka warramayo dulqarnayn maalan dhul buu tegey dhulka waxaa ku noolaa dad mutakhallifiina dad dib u dhac weyni uu haysto waxay ka codsadeen inuu sameeyo sad ama teed uu qolo kaloo faasidiina uu kaga xidho waxay ku yidhaahdeen xoolaannu ku siinaynaa weliba qaaluu ya da lqarnayni ina yajuuja wamajuuja mufsiduuna fi lard fahal najcalu laka kharjan cala an tajcala baynana wa baynahum sadda xoolaanu ku siinaynaa teedka noo dhis bay yidhaahdeen ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wixii uu yeelay qaala maa makannii fiihi rabbii khayr faacinuunii biquwa xoolihiinna uma baahni buu leeyahy yacnii dacfigooda kumuu istiqlaalin aqoontiisii ee wuxuu ku talagalay inuu ku caawiyo taaluut cilmigiisii basta fi lcilmi waaljismi wuxuu ugu hiiliyey inuu reer banu israa'iilkii laga qaaday dhulkoodii iyo carruurtoodiiba inuu wax kaga dhiciyo oo uu xaqa dib ugu sugo nebiyullaahi sulaymaan xooggii la siiyey wuxuu ku tijaabiyey inuu ummad dhan diinta ku soo daro reer saba iyo boqortooyadaa xooggarayd oo dhan inay islaamaan ayuu technologigiisii iyo cilmigiisii u adeegsaday idan waxaynu leenahay xooggu wuxuu u baahan yahay cadaalad waxaa ka muuqda markaasi boqorradaasi qur-aanku uu ka warramay masalada cadaaladda ah cadaaladdu tawxiidku waxaynu leenahay waa min alcadaala waayo shirkigu waa dulmi ina shirka la dulmun cadiim baa ilaahay qur-aanku tilmaamay caqiidatu tawxiid baana ah adman sabiil limanci tuqyaanba in cadaalad la sameeyo oo asliyaba cadaaladda waxay ku salaysan tahay ilaahay rumayntiisa iyo awooddiisa iyo xooggiisa inuu rabbi jiro oo wenyey oo xoog badan yey oo mulkiga isagu leeyay oo aakhira ay damayso uu nafta kaa qabanayo oo uu ku xisaabayo oo janno iyo naari ay jirto qofku markuu rumeeyo ayay keensanaysaa inuu ka fekero ducafadan uu ka xooga badaya inuu cadaalad sameeyo ayay keensanaysaa dowladdu inaanay u arag wixii ka liita inay boobto ama xoogto ama gumaysato ay u aragto wixii ka liita inay wax tarto oo wax u kordhiso oo wax u qabato ama bashariyada muluugta muslimiinta ah ee cadaaladda ku dhaqmaysa waxay bashariyadoo dhan u yihiin khayr gaalkeeda iyo muslimkeedaba halka kuwa kale bashariyada ay u yihiin maxay fasaad ay u yihiin walidalik baa qur-aanku wuxuu inooga warramayaa masalada cadaaladdu inay ka muuqatay maalan daawuud sulaymaan dulqarnayn ilahay wuxuu tilmaamaya ya daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lard faxkum bayna annaasi bilxaq walaa tattabic ilhawa fayudilaka can sabiili illah dadka baa la yidhi daawuudow khaliif baa dhulka lagaaga dhigaye dadka xaq ku kala xukun oo hawada ha raacin baa la yidhi yaad ilaahay jidkiisa ka lumine doodu inay gaadhsiisnayd xad ay dareemayaan dadka daaye inaanay xayawaanka dulminin nebiyullaahi sulaymaan marka alla ka warramaya wuxuu ka warramayaa qudhaanjo qudhaanjooyinkii kale u digtay oo amar siisay oo u warrantay oo waxu sheegtay laakiin maxay tidhi yaa ayuha nnamlu idkhuluu masaakinakum laa yaxtimannakum sulaymaanu wa junuuduh waayo wa hum laa yashcuruun bay leedahay maxaa meesha taalla qudhaanjo yahay bay tidhi guryihiinna gala yuu idin burburinin sulaymaan iyo ciidankiisu iyagoo aan idin ogayn iyagoo aan idin dareemaynin maxaa meesha yaalla iyagoo dareemaya inaanay burburiyeen cadaaladda sulaymaan iyo ciidankiisu qudhaanjada inaanay ku xadgudubteen laakiin masalada ay qudhaanjadani tilmaamaysaa waxa weeyaan inay dhici karto iyadoon askartu idin arkan iyo ciidanku in dushuun laydinka maro inay dhici karto marka waxay leedahay xatmigu wuxuu dhacayaa wa hum laa yashcuruun waxa uu qur-aanku inoo tilmaamayaa nebi sulaymaan oo ciidankiisii soo ururiyo kulmiyey oo shimbir shimbirihii ka mida waayey laakiin ma yidhi shimbirkaasi amar la-aan buu ku baxay ha la ciqaabow me wuxuu yidhi nebi sulaymaan buu ilaahay inooga warramayaa watafaqada aطayra faqaala ma liya laa ara alhudhud am kana min alghaa'ibiin wuxuu shimbirihii buu baadho wuxuu yidhi war hududkii ma arkay ama kuwa maqan buu ka mid yahay low cadibanahu cadaaban shadiida aw la adbaxana aw layaأtiyanii bisulطaanin mubiin wuxuu yidhi ama waan ciqaabi ama waan gowrici ama wuxuu la iman xujo cad yacni wuxuu u ogolaaday cudurdaar inuu aqbalaya hadduu keensado waa min alcadaala isagoo amar la-aan ku tegey oo aan amar la siinin ayuu haddana wuxuu aqbalaya sulaymaan haddii uu cudurdaar keeno in la aqbali doono shimbirka yaraa cudurdaar cilmiya buu leeyimi cilmigu waa xujo xataa hudhudkuu sulaymaan u jebiyey wuxuu la yimi aqoon ah sababaan ka imo binaba axatu bima lam taxit bihi buu la yimi waxaana soo koobin baan soo koobay oo sabaan kaaga imi oo naba yaqiina xuja cilmiya buu la yimi sulaymaanna wuu aqbalay xujadaasi oo wuxuu yidhi bal inaad been sheegaysa iyo in kalaan ku hubinayaaye warqadan qaad oo gee waxaan eegayaa inaad run sheegtay iyo inaad been sheegtay warqadii buu qaaday meeshii buu geeyey warka aynu qur-aanka ku naqaan ayaa ka dhashay maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa nebi sulaymaan qur-aanku wuxuu inooga warramayaa xayawaanka xataa inuu cadaalad sameeyey iminka waxaa maqashaan xuquuqda xayawaanka iyo waxa kan islaamku markuu jiray unba xayawaanku xuquuq rasmiya u helay intay dadka gowracaan bay odhanaya xayawaanka xuquuq leh daad dadka madaxa ka wada gurto aad tidhaahdo eydaa xuquuqla wax la siinaya waa mantaqa aad u qalba laakiin islaamku dad iyo eyba xuquuq buu siiyey qur-aanku wuxuu inooga warramayaa dulqarnayn oo ahlu lmaqrib maqribi shams caddeeddu meesha ka dhacaysay oo dadkii joogay intuu u tegey ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waxaad doonta ka yee dabeetana wuxuu yidhi amaa man dalam fasawfa nucadibuhu uma yuraddu ilaa rabbihi fayucadibuhu cadaaba nukra وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا dulqarnayn meeshii uu qabsaday markuu tegay wuxuu leeyahay anigu mawaasiinu اlcadli ayuun baan ku dhaqmayaa wixii dulmi sameeya xeer ciqaabeedkiisa la marinaya wixii wanaag iyo camal saalixa sameeyana annaguna agtayada wuxuu ku leeyahay falahu jazaءan اlxusna wanaag buu annaga agtayada ku leeyahay aakhirana ilaahay baa subxaana wa tacaala adaa siinaya wanaag marka annagu wax dhiba u geysan mayno idan wuxuu tilmaamayaa masaladu inaanay ictibaadi agtiisa ahayna inay ku salaysan tahay alcadaala waxaa nusuustaasoo dhamm ay inoo tilmaamaysaa markaa muluku saalixiin waxyaabahay caanka ku yihiin markaasi inay tahay kow inay u sameeyaan masalatulcilmi inay dowladdoodu ku salaysantahay iyo technology laba waxaynu arkaynay inaanay xooggooda ifsaad u adeegsaneen liislaaxi lbashariya inay u adeegsadeen saddex waxaynu aragnay inay cadaaladdu nidaamkooda qaa'im ka ahayd oo qur-aanku xataa wuxuu inoo soo naqliyey mar daawuud nebi daawuud wax iska weydaarteen oo dabeetana intuu ilaahay toobad weydiistay ilaahay toobadiisi uu ka aqbalo fakhara raakican uu sujuuday tisca wa tisciin nacjihii iyo nacjadda qoladii ula timi waxaynu dareemaynaa markaas dulqarnayn ahlu maqribi shamsi markuu u tegay caynkaasi ku yidhi ahlu maطlici shamsi markuu u tegayna xooggiisii kumuu weerarin ama kumuu dulminine wixii ay ka cabanayeen buu ugu sameeyey oo kagamuu faa'iidaysanin inuu ka xoog badnaayo wuxuu ku caawiyey inuu kuwa daalimiintaa ka qabto idan xooggiisa wuxuu adeegsaday ya'juuj iyo ma'juuj oo ahlu dulmiya inuu ku xidho ou dadka kaga qabto masalada afraad ee ka muuqata nusuusta qisaskan waxaa ka mid ah taaluut iyo daawuud iyo sulaymaan iyo dulqarnayn waxaa qur-aanku inooga soo bandhigayaa inay mulkiga u arkayeen mas-uuliya ee aanay u arkaynin maqnab almulk alri'aasa madaxnimadu ma maqnam iyo magsab iyo meel wax laga qaado xolo laga helaabaa mise waa mas-uuliyad iyo ammaano iyo xilku fuulay waxaa qur-aanku ina barayaa boqorradaasi muslimiintahi inaanay u arag madaxnimadii gacantooda soo gashay inay maqnam tahay laga faa'iidaysto xoolo laga gurto ee inay u arkeen inay tahay maxay mas-uuliyad ammaano korkooda saaran inay tahay walidaalik ayaa daawuud oo boqor ah ayuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari wuxuu inoogu tilmaamayaa ina daawuuda kana laa ya'kulu ila min camali yadih nebi daawuud ma cuni jirin gacantiisa wuxuu ku shaqaysta mooyaane farsamo yaqaan buu ahaa ambiyo badan bay culammadu tilmaamaan inay farsamo yaqaan ahaayeen qaar nijaara lagu sheego qaar beeraley lagu sheego qaar farsamadan tumaalnimada xadaadnimada forjinka lagu sheego ambiyada farsamooyin badan baa qur-aanka ku soo aroray ama culammadu ay ku tilmaamaan inay yaqaaneen qaar ay dawarwale ku sheegeen soo duduub nebi daawuud isagoo boqor ah oo dadka daaya buuruhu la tasbiixsadaan sida qur-aanku kaga warramayo oo boqortooyada intaa leeg xukuma ayaanu boqortooyadaa waxeeda cunaynin waa madax waa boqor waa haystaa haddana wuxuu nebigu moxamed calayhi salaatu wasalaam ka warramay inaanu boqortooyadaa waxeeda cuni jirin waxa uu cuni jiray inay ahayd maxay camalu yaddi wuxuu gacantiisa ku xoogsado oo qura ayuu cuni jiray sulaymaan waxaa qur-aanku inoogaga warramayaa boqortooyo xooggan buu haystay oo ilaahay weydiistay markuu intuu wax sameeyey salaadihii iyo waxa intuu fardihii iyo qisada qur-aanku ka warramayo kadibna uu ilaahay bariyey mulki ka weyn oo imtixaana in la geliyo imtixaan buu u arkayey dabeetana la siiyey mulkigii ugu weynaayo dunida soo mara laakiin insaanku dee xoolaa kama dhergo boqorraddiisaba haysatay markii warkuu soo gaadhay waxay isticmaashay dowladuhu laaluushkan iyo waxaan ay bixiyaana waxay tidhi boqorkaa aan ku dayno inaan waxoogaa hadiyad iyo xoole iyo wax isaga dirno hayna daaye dabeetana xoolay u dirto waxay tidhi wa innii mursilatun ilayhim bihadiya fanaadiratun bima yarjicu almursaluun mufasiriintu waxay yidhaahdaan waxay eegaysaa in wixiisu diin iyo hidaaye iyo risaalad inay tahay iyo inay hunguri tahay oo waxaanu raadinaya unu boqortooyo boqortooyadan kalena afka jabiyo ku darsaa inay tahay iyo iyo bal inay tahay boqortooyo cadaalad iyo diin faafinaysa aan hunguri faafinayn waayo ambiyada maxay caan ku yihin qur-aanku slogan baa jira sloganku sloganiska maxaa soomaaliga lagu idhaahaa halku dheg aan idhaahdo oo kale shacaa'irta waxyaabaa dadagu a caan ku yihin qur-aanka markaad eegto halkudhegyada qisaska ambiyada ka muuqda waxaa ka mid a ucbud اllaha maa lakum min ilaahin hayru meel kastoo nebi lagaga warramayo aad soo marto inta badan waxaad arkaysaa iyadoo weedhaasi ku qoran halkudhegyada inta badan nebiyada lagaga warramo maxaa ka mid ah wma asalukum calayhi min ajrin in ajriya ila calaa rabi suuratu shucaraa akhri marka nebiga qisadiisa laga soo warramoma nebigu wuxuu leeyahy maxay shan meelood meelahaasay ku taallaa wamaa asalukum calayhi min ajr xoola idinkama doonayo yacni nubuwo nebinimadu iyo risaaladu waa dad mutacafif ka ah cama fii aydi nnaas dadka gacantooda waxa ku jira hunguri kama hayo walidaalika waxay caan ku yihiin markaa inaanay ahayn dad adduunyo inaanay ahayn boqoradda tani waxay qiimaysay markaa sulaymaan bal risaaladan uu soo diray anlaa tacluu calaya waatuunii muslimiin tan in islaamnimadani dhab ay tahay iyo iyo inuu boqor xoogsanaya yahay inay kala hubiso dabeetana waxay tidhi hadiyad ha loo diro hadiyad bay u dirtay nebi sulaymaan markii hadiyaddu u timi muxuu sameeyey فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون buu yidhi markii ninkii hadiyadda kooxdiisi dee u timi wuxuu yidhi war ma xoolaa iigu deeqaysaan buu yidhi war waxa nicmo allay siiyey ayaa ka khayr badan waxaana wadaan idinkaa hadiyad iyo xoolo iyo waxaasi wax idin farax geliya ay tahay buu tilmaamaya waxa ka muuqata dulqarnayn qisadaynu dhowrka gor ku celcelinana maxay ku yidhaahdeen fahal najcalu laka kharjan xoolaanu ku siinaynaa cala an tajcala baynana wa baynahum sadda bilaasha noogu dhisin bay leeyihin nimanka naga celi muqaabilkeedana xoolaa qaado wuxuu ku yidhi maa makanii fiihi rabbi khayr waar ilaahay wuxuu imakansiiyaa wixiina ka khayr badane faacinuunii biquwa xooggiinuun igu caawiya ciidan noqda oo alaabta soo gura waxaan idiin diro shaqada uun qaybtiinna qabta xolayda kama baana farsamada waa idinku gaari yeelaya maanta muluugta aan saalixa ahayn ama dadka maanta maraakista sare u ordaya waxay u arkaan inay maqnamtay meel xoolo laga helo waa brofession loosha si aad dukaamadiinna yaryar ugu shaqo tagtaan iyo meeliha ka shaqaysaan iyaga u arkaan inay tahay meel xoole laga raadiyo halka qur-aanku uu inoogu soo bandhigaya ama ambiyada ay usoo bandhigayso maamulku inuu mas-uuliyad yahay ee meel hunguri loo tago inaanu ahayn dowladnimada iyo waxa kanina waa wax bini aadamka islaaxooda lagu raadiyo wax halka duwalkii xoogga weynaa markay technologiga iyo cilmiga heleen dunida kale way ku boobeenoo ku dhaceen haddaad rabtaan iqra'u waxaa akhridaan economic hitman ninkii reer maraykan buugga uu qore uu bixiyey economic hitman waa duwalka waaweyne waxay leeyihiin koox la taliyayaal dhaqaalayahano ah oo loo diro duwalka yararada daciifka ah oo negotiation kala soo gala projectska iyo waxa loo fulinayo dhammaantood fikrad abay qaataan marka koowaad kow broject wax taraya inaan dowladdaa lagula talinin aqoon-yahanaa yimi iyo khubaro cadcad baa yimi oo dhan waxaad maqlaysaa waa been economic hitman wuxuu leeyahay annagoo khubara baana la diraa waa mid ka mida kuwii la dirayey dowlad baanu u tagnaa dowladdaan u tagnaa projects baanu usoo bandhignaa iyagu wixii ay soo dhigtaan oo dhan xag iyo xaggaanu u kala feerarina waxaanu ka dhignaa waxaan suurtagal ahayn inuu yahay dee laba khubradii cadceed oo iyagaa laga dambaynayaaye dabeetana waxaan uusoo bandhignaa buu leeyahy projects duwalka iyaguun faa'iida ugu jirta aan iyagu aanay waxba ka faa'iidaynin mustaqbalka dheer iyo ka dhowba duwalka iyagunbaa faa'iidaya haddii ay dhacdo markaa inay madaxdu ama ka yaro warwareegaanna xagga laaluushkaa laga maraa wasiirka iyo madaxweynaha iyo intan waxoogaabaa loo dhibaa la ydhaha war adigu project hadda qaybka aad qaado dilaalkaad wax ku leedahay broker baate maxaa adiga mujtamaca kan jiilashiisa dambe waxay helayaan maxaa ku saaray dabeeta isna wuxuu aqbala waxoogaagaysa inu qaato halkay duwalka xooggani markaa aqoontu ay tahay wax miskiinka lagu badowsado oo lagu dhaco oo wixiisa lagu qaato oo xataa haddii wax looga tuurayo faraguudkeed waxaa looga tuuro faraguudkeed waxaa laga siiyo muluugtii muslimiinta ee uu qur-aanku ka warramaya waxay ahaayeen dad mas-uuliyadda u arkaya inay tahay wax basharka lagu horumariyo idan kuwaa la dulmiyey sad bay u dhisayeen iyagoo bilaash ugu dhisay dulqarnayn suduuddaasuu dhisay cilmigaa isagoo aan waxba ka qaadanin iyadoo xoole loo ogolyu lahaa xoole ma rabo sulaymaan xoole iyo lacag baa hadiyada loo siiyey isagoo u arkaya inaanu hadiyad u baahnayn idinkaa hadiyaddii wax weyn idinla tahay buu tilmaamaya waxaynu arkaynaa marka inay masale aada uga muuqato tahay inaanay futuuxaadkay galeen ama duwalkaasi ballaadhkay ballaadheen inaan ahayn wasiilo xoog doona ama dadka lagu xoog murto qur-aanku wuxuu tilmaamayaa cagsiga duwalka dadka dumiya waa kuwama waa asxaabu hunguriga ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy waidaa aradnaa an nuhlika qaryatan maxaa la sameeyaa amarnaa mutrafiha oo amarna qiradaa doonta akhri madax waxaa looga dhigaa oo meeshaa qabsada qolada mutrifiinta ee dhaqaalaha urursatee tumatee kuwa fa fasaquu fiiha dabeetana waa la halaagaabaa ilaahay tilmaamaya idan kuwa hunguridoonkahi umamka way halaagaan laakiin cidda umamka horu mar ka gaadhsiisa waa kan masalada shanaad aan tilmaamaya ee muluugta ka dhex muuqataa waxa weeyaan waa masalة التواضع لilah وacadam التakabur والغuruur boqoradaasi iyagoo dunida ka telinayey ayaan kibir haynin isla weynayi jirin ilaahay ay isu dhuldhigayeen ogayeen nasri kasta iyo guul kastaoo cilmiya ama wax kastoo ay gaadhaan inay tahay nicmaة min اllahi subxaanaه wa taعaalى mudan in ilaahay looga mahad celiyo ee in likibro aan mudanayn saasi daraaddeed ayaa iyago acmaasha waaweyn markay fuliyaan waxaa ku xiga uu qur-aanku inoo tilmaamaya mahad celin iyo shukri ay ilaahay subxaana wa tacaala u mahadnaqayaan halka duwalka kale aqoonta hela ama maamullada kale hela ay bilaabaan wixii ay qabteen tirinteeda iyo kufaankeeda intii aanu dawladda hellay intaasu mashruuc baanu furray ka baanu samaynay halkaanu ka boodnay dunidaanu ugu horaynaa waka faanka mashruuc yaroo kasta marka la furayo maro yar inta lagu xidho oo maqas loo soo qaado innagu dee xataa malcaamadaha iyo iskuulladaha maqaska lagu jaraa wax weynba maaha oo la furay waa laga yaaba wasiiradeen iyo waceenuba in la isugu yimaado iskuul yaroo la furayo dabeetana maqas yar lagu jaro waa wax way keeni waa nooc min atafaakhur ayaan odhan karnaa iyo ticdaad la tirinayo wixii la qabtay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa qoladani mashaariicdaa waaweyn markay samaysay maxay sameeyeen ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala sulaymaan markuu ka warramayo falamaa ra'aahu mustaqiran cindah carshigii dhammaayee laga soo duuliyey balqiis ee technologigaan dunida lagu arag ee saba laga soo duuliyey markii la keenay falastiin ee ilbirqsi lagu keenay ili inay ku birqato lagu keenay ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay falamaa ra'aahu mustaqiran cindah markii uu arkay alaabtan iyadoo horteeda taalla qaala haadaa min fadli rabbi liyabluwanii a ashkuru ama akfur waman shakara fainamaa yashkuru linafsih waman kafara faina rabbi haniyun kariim waxaa ilaahay inoo tilmaamaya subxaanah wa tacaala markii uu fahmay udhaanjadii lahayd iyo boqorka iyo xaashidiisu iyo yna dulminina godadkeenna aan gallo markuu fahmay wixii ay ku warramaysay ilahay wuxuu leeyahy fatabasama daaxika waa qoslay waa dhoolla caddeeyey waa muusooday muxuu yidhi markaa rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wa calaa waalidaya wa an acmala saalixan tardaa wa adkhilnii biraxmatika fii cibaadika asaalixiin ilaahayo waxaad ikarsiisaa buu leeyahy inaan kuu mahad celiyo nimcooyinkaa tirada badan le aada siisay inuu qudhaanjadii fahmay wuxuu arkaya nimco weyntay ma odhanin ciidanka soo xaadira new technology baa soo baxay waxay dawladdeennu mukansantay inaynu afka qudhaanjadana fahmno ama warka qudhaanjaduna inayna soo gaadho laakiin wuxuu leeyahay ilaahu nimcadaasi aada nagu galladaysatay adaanu kaaga mahadnaqaynaa waxa uu qur-aanku ina tusayaa dulqarnayn oo sadkii dhisay oo yaajuuj iyo maajuuj meel ku hubiyo ku joogsa ku hor joogsaday waa kuwii laa yakaaduuna yafqahuuna qawlan mutakhalifiintii aan xataa af afkana garanaynin ee masaakiinta ee meesha iska joogee la dulminayey u gargaaray muxuu yidhi qaala hada raxmatu min rabbi faida jaءa wacdu rabbi jacalahu dakaa wa kana wacdu rabbi xaqa wuxuu leeyahay hada raxmat min rabbi waa ilaahay naxariistiisay tani ku ahaatay buu leeyay wixii uu technologies u geegeeyey ee uu xadiid iyo dab iyo nuxaas waday oo dhan wuxuu tilmaamaya inay nicmo ama naxariis xagga alle ka timi tahay subxaana wa tacaala idan waxaynu leenahay calaamadda shanaad aynu ka dhex arkayno duwalkii waaweynaa ama mulugtii waaweyneed ee muslimiinta uu qur-aanku ka warramay waxaa ka mid ah altawaaduc wa cadamu altakaburi waalguruur inay ahaayeen dad ilaahay subxaanaه wa tacaala markuu futuux u furaba ilaahay mahadinaya subxaanaه wa tacaala waxay garanayeen in rabbi u ballan qaaday haddii nicamkiisa markuu ku siiyo aada mahad celiso rabbi muxuu inoo ballan qaaday ziyaada masiid dheeraad in laysiiya lain shakartum la asiidanakum laakiin lain tafaakartum maxaa dhacaya ma fi ziyaada inagu markaynu laba bool isku hagaajinnaba dunida inta kalea loo faanaa innagu bal waxaynu nabad haysanade bal xamar wax gaajo iyo dagaal iyo allade halkaasaa laga bilaabaya yacni laba wax markay isugu kaa hagaagaanba faankaa ku xiga halkii uu qofka muslimka ahi uu markuu nicmo helo ama ilaahay subxaana wa tacaala wax siiyo uu mahadnaq la iman lahaa rabbi subxaana wa tacaala si ugu kordhiyo waxaan kusoo koobaynaa markaan ku gebagabaynaynaa waxa weeyaan boqortooyada islaamiga ah mulkiga markaynu tilmaamayno waa nidaamuun jiraan ka warramayna ee uu qur-aanku ka warramay ee dunida ka teliyey ee ilaahay tusaalaha inoo siiyey ee layna yidhi wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaati layastakhlifannahum kama istakhlafa aladiina min qablihim uu alla subxaanah wa tacaala inoo tilmaamayo kuwii la makaniyey wixii lagu makaniyey inaynu baranno weeyaan markaa si aynu u mudanno u noqonno aladiina aamanuu wacamiluu saalixaatka dhabta ah kuwii sameeyey si aynan u noqonin qolaa dadaalaysa haddana camalkii saalixaa fahmi weydayba dadaallo aanu ku yarayn camalkii saalixa aanaa fahmaynin si aynan u noqonin in shaa allahu tacaala dariskan muluugta saalixaana intaasaan ku koobaya dariskeenna ku xiga haddaynu waqti hello wuxuu noqon doonaa muluugtii daalimiinta ahayd markay meesha joogto kayfa natacaamal maca see loola dhaqmayaa wallahu aclam billahi towfiiq